wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda jubbaland ayaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay shirweynaha dalladda culimmada soomaaliyeed ee jubbaland kulankan oo looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin sidii loo midayn lahaa wakhtiga aadaanka salaada ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda agaasimaha guud iyo culimooyinka magaalada kismaayo ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdirashiid weli ibraahim oo ka mid ah culimmada magaalada kismaayo waxaa inoogu muhiimsan in aan tawqiidka aan isla qaadano magaalada kismaayo waktiga salaada la adimayo waktiga macnaha salaada ay gasho ama aadaanka salaada subax oo kale salaada aadaanka horena habeen buu dhacaa oo habeenk ka dambana wuxuu dhacaa waktiga salaada salaada markay dilaacdaan marka dambe la adimaa midna habeeni buu dhacaa laakiin haddii sagaal saac iyo kow iyo toban saac inta u dhaxaysa masaajideena aadaan baa ka yeelahaya dadkii ama suxuulanhayey ama dee wax kale ku jiray salaadihii masaajid baa qasaysa aadaanka ma kii hora ma kii damba kaa salaatu khayr min nawm buu leeyahay kan dambe waa salaatu khayr min nawm mid baa leh kubaa sagaal saaca diray kubaa wuxuu adimayaa afarta iyo barka ama toban saac iyo bar kubaa wuxuu adimaya toban saac iyo kow iyo toban kolabaatan dhiman kii kale wuxuu adimayaa kow iyo tobanka daqiiqada dhiman marka salkuu isku hayaa arrintaa inaan xal u helnaa doonina wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qodobada muhiimka ka soo baxay shirkan waxaana uu xuseynka wasaarad ahaan dhaqangelintiisa ay waqti badan gelin doonaan waxaa ii muuqato runtii aniga reereen iyo farxad iyo iyo waqtigii aad joogteen maskaxdii aad shiilayseen iyo magaranaysaa iyo xabta kala qaadanayseen inuu wax weyn ka soo baxay barnaamijka dowliga markaan joogno ama barnaamijka dowliga aan ka hadlayno waa tartiibaad iyo kala horeyn iyo iyo kala sarreyn waay shaqooyinkana saas waay mas-uuliyiintana saas waay wax walba waxay leeyihiin qaab ay isu dabagalaan hadda insha allahu tacaala waxaan is leeyahay labada qodob ugu muhiimsan oo xagga maamulka markaan ka hadlayno waan kasoo yaro gudugnay oo ah kow mid kuwa horaa inaan baahidii aan ogaano war maxaan u baahannahay horta maxaa dhib noo haayo oo rabnaa inaan ka gudubno qodobkaas waxaan is leeyahay qeybo ka mid ah walow aysan baahida iyo howlaha aysan intaan ku ekeen laakiin qaybo ka mid ah inaan kasoo gudubno oo ah kow inaan baahida ogaanay labana inaan go-aansanay inaan barnaamijkan ka baxna intaan waa isla qabnaa artan soo ku jugaynaa arrintan aan ka hadlayno waa isla qabnaa sooma inaan ka gudubno maasha allah alxamdulilah marka barnaamijkaas hadda waxlabadaas stage aan joognaa marka hadda waa inaan fahnaa meesha aan taagannahay waxaan taagannahay kow neediskii baahidana ogaanay war maxay waxaa laga hadlay magaranaysaa xalinta khilaafaadka culimada markii laga hadlaayo waa saan hore u sheegnayba waxay budig u tahay ma garanaysaa ummadda mujtamac oo dhan culimmadu waa inaan fahanaa horta meesha aan ilaahayna gaadhsiiyey alxamdu lilah oo ah in dadku ugu dambey wax laga weydiinayo wax laisku qabsaday inta adduunyada korkeeda joogo waa marjaca diinta noo ah waxaa wakiilka ah culimmada wakiilka ah saa daraadeed marka qofka hadduusan xitaa fahansaneyn meesha uu taageen maqaamka uu taagan yaha ciladu waay horta maqaamka aan joogna aan fahanno markaan fahanno waxaan garanaynaa mas-uuliyadana saaran markaan mas-uuliyadda garano waxaa ka dhalanaysa inaan wax qabna marka maqaamkaas annagoo ka fiirnayn maxaa laga rabaa marka xalinta khilaafaadka waan ognahay waxaa inta badan bulshada meel ku nooshahay khilaafku ku jiraa khilaafka dhowr arrimoodaa lagu xaliyaa hal arrin waa waxay u joogaan beejka ama stageka ah xalinta khilaafaadka qeybtaa sulxu joogaa qodobka ugu dambeeyna waxa waa in maxkamad la aado marka qodobka laga hadlaya xalinta khilaafaadka waxa waa in aan sulaxa ka shaqeyno waa sulxu kheyr sulax inaan ka shaqeyno oo aan bal dadku dhexdeeda annaga aan noqono dad lagu daydo oo tusaale u ah laakiin annaga hadda xaggeena boo ka yimaado oo masaajidkii dacwo ka timaado madrasada dacwo ka timaado sheekha culimada dacwo ka timaado wax meel dambaysa male waa lasoo xirmay marka annaga aan fahanno horta inaan heerkaas joogno annaga kuwa ugu hor oo xalina aan noqono insha allahu tacaala